inta la xaqiijiyay saddex qof oo hal qoys ka kooban ayaa ku geeriyootay saddex kale oo uu ku jiro darawalkii gaarigana waa ay ku dhaawacmeen kadib qarax miino oo gaari dad rakaaba sida ku haleelay meel u dhow deegaanka gololey ee gobolka shabeellaha dhexe gaariga qaraxa uu haleelay ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu kasoo ambabaxay magaalada jowhar kuna sii jeeday muqdisho sida ay sheegeen dad ku sugan degmada balcad dadka dhaawacyada culus qaba waxaa ku jira darawalkii gaariga oo sida la tilmaamay lugaha ka go-ay saalax baani oo ka mid ah darawallada gaadiidka ka shaqeeya inta u dhexaysa magaalooyinka jowhar iyo muqdisho oo goobta qaraxa gurmad ahaan u gaaray ayaa waxa uu v o a uga waramay waxa uu goobta ku arkay ni anaga jowraa ka imaanay gololey aan soo aadnay oo wiil baa weriyo asxaabnahay baaburka ku qarxay marka dad oo hal qoysoona waday gololeyna ku qarxay saddex qof aa ku dhimatay oo qoyska saarnaha kamid ah isagana waa dhaawacyo isbitaalo ku jiraa lugihii ka go-een labada lugod baabuurka xaggee ka yimid xaggeese u jeeday saalaxow jowhar jowhar jowhar jowhar xamarowso
maxaa isleedihiin sababta meesha miinada loogu geliyay ma ciidanaa meesha deganaa ciidan maa maray maxaa ka warqabtaan yow ciidana wadada maraayay ya saasaa loo gelshay walaayo waa iska dareemi kartaa soo ma ahane xaaladii sida ay tahay iyo culayska meesha ka jira iyo inta koley wax gaaray allah booga dhayo inta dhimatin allah naxariisto marka tirada dhimashada waxaa maqleyna in toddoba qof gaarayso meeqaa hadda noo xaqiijin kartaa saddex saddex oo saddex iyo saddex dhaawac
saddexda dhimashada maxay kala yihiin
laba ilmo ah laba gabdho yaryareysa iyo islaan habriirto
dhaawacana
saddex qof waa darawalka iyo laba kale
qaraxyada ay waxyeeladu kasoo gaarayaan dadka shacabka ah ayaa bilihii ugu dambeeyey waxay kusoo badanayeen wadada u dhexaysa magaalada jowhar iyo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe maamulka degmada balcad ayaa sheegay in ay ku howlan yihiin wax ka qabashada iyo sugidda amniga wadada isku xirta labadaasi magaalo xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne